لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سورة بقرية أفر وسورة الهمزة ومكية آياته دنائه سقال سورة وحاية المامسة وحيابها وقفك بني آدم كاي كوها بتأمه وكوها لا تسمه وقال لماذا هي طاعة لمدهد وهي كم تهي xaqoo laga kibrayo ummadoo la xaqiraa ka mid tahay iyo qofku wuxuu cadaabku mutaysanayo bismi illaahi araxmaani araxiim waylun halaag buu ilahay yidhi likulli humazatin mid kaas mid xam badan dhammaantii buu sugnaaday lumazatin oo ceebayn badan alladii kaasoo jamaca maalan xoolo ururiye wacaddadahu tiriyey yaxsabu wuxuu u malaynayaa ana maalahu akhlada xoolihiisu inuu waarinayo kallaa ma waarinayo buu ilahay yidhi siduu moodayna maaha layunbadanna waxaa lagu warfin oo lagu tuuri doonaa fi lxutama naarta burburiye laydhaah ee ruugi doonta wamaa adraaka ma alxutama maxaa ku ogeysiiyey naartaasi waxay t burburiyadaasi naaru llah waa ilaahay naartiisi almuuqadatu ee la huriye la shiday mid loo buufiye weli cadow allatii naartii weeye tatalicu hafi doonta ee sidaa u leefaysa cala alaf'ida quluubta wadnaha qofkuu ka damqado ayay soo taaban innahaa iyadu calayhim dushooda mu'sadatun mid lagu daboolay weeye oo lagu xabaalay fii camadin tiirar dhexdood mumadadatin la taagay weylku waa halaaga halaaga aan halaag ka dambeen wey hadduu naar yahayna waa meelaha naaraha ugu kulul halkaasaa ilaahay uu ku aburaya humazatin lumazatin fucalkaasi wuxuu tilmaamayaa lucanatin buxaka erayadaa marka loo isticmaalo waa markuu qofku aada u badsado o caadaysta noqdo hamsigu waa ceebaynta qowlka ama xan ha ahaado ama dicaadeyn ama afxumayn qofka carab dheeraha ah kaasaa waa hamaas oo dee xantii iyo iskudirkiina uu soo gelayo naarafuufnimadii lamsiguna waa ceebaynta ficilka qofkii oo uu xaqirayo oo uu xamanayo oo uu dicaadeynayo isha iyo sanka iyo carabka iyo gacanta intaaba uu ku xamanayo sidoo qof ay wada hadlayaan ayaa marka uu sii jeedsado qofka kale ag taagani ayuu la xamanayaa kan isha iyabuu isku waxaynaya sanqanaya lumaza lamsiguna waa ceebayn wey walaa talmizuu anfusakum aladiina yalmizuuna almuطawiciin lamsi waa ceebaynta wey isagaa ceebi ku idishahay marka camalkiisu noocan soo socda u yahay xoolihii buu ururiyey markaasuu tirsaday u xidhay jamaca maalan wacaddada macnaheedu markaa waxa weeyaan maalkii wixii waajib ay ahayd inuu bixiyaba kamuu bixin sababta aayaddu ay kusoo degtay alakhnas ibnu shariiq nin laodhan jiray buu ahaa laakinahaa caama waa caam oo dee cid kastoo tilmaamaha yeelataba way khusaynuune waa sababta ahayd maalkiisa ka male sadaqo male jihaad male ixsaan male jamaca maalan wacaddada leannahu istaqnaa wuxuu arkay inay intan ku dhantay guuldaradiisa ilaahayna uma baahno ummadna uma baahno dabeetana wuu xidho u qufusho waa kaa ilaahay yidhi yaxsabu ana maalahu akhlada inuu waarinayo oo mar hadduu kan haysto aanu miduu ka tegayaba ahayn dabaqadan kol hadduu gaadhay qofku inaanu dibba u noqonayninba dareen noocaas gaaladuna had iyo jeer waa fikradaha ay aaminsan yihiin xataa fii hada alcasr casrigan isaga ah waxay aaminsan yihiin dabaqadaha ama leefallada qaarkood marka ay gaadhaan madaxtinimada ka gaadhaan mustawaha ay macruufka yihiin mustawaha ay maalka leeyihiin inaanay dabaqadii hoose dib ugu noqonayn dadku weligoodba ha iska hadleen waxay doonayaanna ha yidhaahdeen isagu waa hebel wuu yahay hebel nabdigu waa tuuridda naartaa xutamada la yidhaahdaa lagu tuuri doonaa dee xutamadana ilaahay baa fasiro waa naarullahi almuuqada naarullah idaafada loo ilaahay isu idaafay uhi waa naartii ilaahay bal aduu ka war qof kale naaruu shiduu soo buufiyey ayaad ka yaabi lahayd oo odhanays ama nin boqora iyo madaxa naaru shiday ayaa laga yaabi lahaaye altii ilaahay ka war naarullah marka tadalicu dee daalacashada halkani way eegeysaa way iska dhaafaysamaa laakiin waa liqid qalbigii afidada iyo qulubtana waxaa loo tilmaamay qalbigu wuxuu ahaa meeshii qofka inuu fasaadu leexdo asalka wahay qalbigu wuxuu ahaa meeshii qofka marka uu had iyo jeer qalbigu fasaado qofkuna uu fasaaday ayuu ahaa qalbigu xubin kale ma hadhin weeye macnaheedu haddii qalbigu aafoobay xubin kaleo soo hadho hagaagaysaa ma jiro inahaa calayhi muusada albaabadeedii baa lagu wada xidhay fii camadin mumadada tiirarkani ama iyadaa tiirar ku jirta amaba qofkaa tiir ayaa tiir lagu xidhayaa waa mawhuuquun marbuuطuun bicamadin mumadada say naarta uga bogato si ay wadnahooda u cunto ayaa ay tiirarkaa loogu xidhaya dhag inahaa calayhi mu'sadan fii camadin mumadada haddii la idhaahdana iyadaaba tiirar ku dhex suganoo markaasaa si aan naqas uga bixin baa ilaahay uu ku banadaya waa lagu alxamay suurat lfiil makiya aayadaheedu waa shan waxay labadan suuradood ee isku xigaa ka warramayaan suuratu lfiil iyo suuratu quraysh qolo ilaahay uu ka soo saaray rasuulkii u sharaf badnaa rasusha sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed oo loo quuri la-yahay macnaa gaaladu ay u quuri waayeen yuhuud iyo nasaaro oo uu dejiyey halkii buqacadii ugu sharaf badnayd buqacdaha oo dhan oo kacbadii lahayd oo garan waayey intaasoo dhanba marka labada suuradood waa imtinaan iyo baanise ilaahay u baanayo waxaa rabbi uu leeyahy laba nicmo oo insaanku intuu ifkan joogo ama mar walba uu baahan yahay ayaa labadaba ilaahay u sameeyey taasoo ah dafcu niqma wa jalbu nicma labadaa qofku aada buu ugu baahan yahay niqmada iyo musiibadu ka cabsana inuu ilaahay ka joojiyo iyo nicmada uu qofku doonayo inuu ilaahay ummadda haddii labadaa la siiyo wax wax ilaahay laga helo aada u wanaagsan weeye marka suuraddan horena waxay ka warranaysaa musiibada ilaahay uu ka hakiyey nimankaa quraysh ee rasuulkiisii diiday suuradda ku xigtaana waxay sheegaysaa nicmadu ilaahay siiye labadaasaa markaa ilaahay ugu mano sheeganayaa dafcu lmafsada wa jalbu lmaslaxa marka qisadan nasku uu ka warramayo ama suuraddan suuratulfiil ay ka warramayso waxay dhacday sanadku nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam taariikhdii markaas milaadigu kolka ahayd shan boqol iyo koob iyo toddobaatan si kooban haddaynu qisada u guud barnana ay suuraddu ka warramayso dee gallad sheegashadaa ilahay iyaga u gallad sheeganaya ixsaankii ilaahay uu sameeyey inaanay ka mahadnaqayn rabbi uxusay oo cadow aanay itaal bahweyn laga joojiyey quraysh kacbaday deganaayeen dabcan carab oo dhamma usoo xaji jirta xaj iyo cumraba waa lagu iman jiray aada baa lagu soo qasbi jiray in abrahan la odhan jiro haystay yamanta oo xabashi ahaa oo dee diintan kiristanka haystay ayaa isaga iyo saaxiibadii ku hinacseen dee guri unbay dhiseenaynana aynu guri dhista bayna mid kaba dheeroo ka qurux badan aan ku dhereerin sancay ka dhiseen marka bahal aada u dheeroo kiniisada ama dee meel dadka ay yidhahdeen kusoo ururo qulays lagu magacaabay qalan suwadaa ka dhici jirtay qofka marka siduu kor ugu eegayo ayaa koofiyadan qalansuwada la idhaha baa ka dhici jirtay qulays baa lagu magacaabay markii carabi ay ogaatay arrintaa aad bay uga xumaadeen cid bay u direen waa la gubay wasakna waa lagu saydhiyey saxariya wixii lamid a kuwii xokaynteeda ahaa aad bay uga xumaadeen boqorkiina way gaadsiiyeen arrintii dee maxaa inoo soo weeraray buuhi maynu inaba halkooda kusoo taaban col buu soo diyaariyey dhowr iyo toban maroodi wata oo aada u tababaran waxay u socdaan inay kacbada dumiyaan dhagax dhagax baan u qaadi doonaa wiil warkuba ha yaraadeen kolkii quraysha ay maqleen amaba carabiba ay maqashay ilaa yamantii soke arrintaa waxay isku dayeen qaarkood inay difaacaan dhowr qolo ayaa jidgoyn u galay uu la soo kaco uu soo jeeday ciidanka wuxuu ku xisaabtamaya inuu noqdo ciidaana dhexda laga soo celin qaarkoodna waabu soo qabto wuxuu ama waan idin dilaya ama daliil noqda oo jidkay tusiya siday u soo socdeen waxay soo degeen adugu qabaa'ilkii qaarkoodna way la heshiiyeen oo sidii qoladii daa'if degaysay oo kale iyo waxay yidhahdeen meelahan sanamyaasha ee sanamka laata la odhan jiray baa halkaa yaalay afaraytum ullaata waalcuza balka ka iyagan u noo badbaadi laydaan sidaan u nagu dhaaf balaayalaan nagu dhaaf inuu usoo noqonayo kama fikare maka kambalkeedu degay dabeedna wixii xoola halkaa joogay bay urursadeen qaar way qasheen qaarna way qabteen wafdi buu u diray cabdulmutalib oo madaxdii maka ahaa iyo ciddii odayaal joogtay sida qisada marar badan aada aragtay odayaashii way yimaadeen cabdulmualib baa horkacayo nabiga ogyaha cabdulmualibna wuxuu ahaa nin aada u xoog weyn oo qurux badan ninkii boqorkaa uu soo dhaweeya wuxuu ihi bal halkan agtayda fadhiiso markii uu soo fadhiisiiyey buu ihi maxaad u socotay laba boqoloo halaadoo aad iga cawartood iga qaaday ayaan u socday buui inaad ii sii dayso warniyo markii horead soo dhaweyd haybadaada waxaan u arkayay buu ayuu ninkii leeyahay kiristanka ah nin muddo karoo intan ka miisaan room meeshii diintaadii iyo abtirsiimadaada iyo sharaftaadu ahayd baan duminaya adiguna hala yar baad ka hadlaysa xagu arrinkaagu iska dhaafsan yahay war meeshan ilaahay baa loo ilaashanaya anigu geelaan leeyan ku weydiiyey buu sidiibuu geelii ku kaxays oo loogu sii daayey qolyo kaloo odayaal ahaayoo la socdayba arrintii ka hadadlo waxay idhaahdeen waxaa la godankan oo dhan qaybtan najdiya tihaama ayaa hayday intan sokoo dhana tihaamada laydhaa waxa xoolo degan saxmalada meelan ku siinaan kugu laaluush ila maraxda dulbiga wala laaluush hadiye jeer marada mabda ku socon ka iska noqo meel laga yaabo buulay idinku wadadan ka bayra hadii kala idin kana wada jeedi abdul muttalib dabeetana maku ku noqday reer makana wuxuu buuraha fuula ninka isticmaalin kari meesaan geerisiina iska tahay كعبده مركا دهيدا قبصر يقول اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك إلى يوقفك قرقي سوي العشر لا قرقا إلى عشر وقلبا كراسك وكلا حينيا يكو كراسك عابديا يعني دي كاحوك بدن أذيك إيو إنتكو عابديس تاسو لغا قادنا إيو إن قالوا مشركين تلاهي ويقانين لكن عبادتي سن بيو شريك يليه oo ilaahay un bay diideen inay keligii caabudaan ee inuu rabbiga caalamkan abuuray arsaaqayay way ogaayeen ninkii isaga ahaa hore u siqay in yar markuu jira meeshan waa dulmuxasar laydhaah oo mina iyo musdalife udhaxaysa iminka waxaaba iska soo gaadhayba khaymadaha ama taandhooyinkan xujaajta loo dhiso mina ayaa iska soo gaadhay iminka markii dadkii uu farabatay ee xuduuddii mina la iskala baxay ayaaba iyadana loo dhisay ee berigii hore nebigu markuu marayo mana degi jirin waanu ka guclayn jiri oo uu dhaafi jiray ilaa meel ummad lagu halaagay weeye halkaasuu baalkii fadhiistay kii amraya iyo wixii oo dhan buu canaantu u hanjabo waa loo cagajugleeyo waa la qoriye qoriyey baalkii waa baal rambasay wuu socon waayey meel kale haddii loo jeediyo wuu soo dhaqaaqaya oo dhabacaynaya halkaa laakiin xagga kacbada haddii loo jeediyo wuu fadhiisanaya oo cabaadaya muddo haddii ay sidii ahaayeen ayaa shimbirahana aayaddu ay tilmaamayso dayron abaabiil shimbiro koox ahuma xagga badda ka soo kacay lagu tilmaamay in xajmigoodu uu leegaa xamaamka mid waliba saddex gantaal oo aan waaweyneyn bay sidataa oo laala-eeg bahalkan cadaska laydha ama xumsiga waxyaabaan adigu iska dhahuun fuulka iyo arabakhida iyo inaha laaleeg afka iyo labada adi waa diyaaradii ilaahay shabaxa hawi kuwaasaa soo galay mid waliba waxay sidataa dhagax calaamadsan dabeedna way ku hurgufeen dhagaxani wuu jahaysan iyo ashica rabbaaniya hagaysa dee mid waliba ama maroodi ha qabsado ama qof ha qabsadee badhna halkii bay ku dhinteen dadkii badhna iyagoo dhaawacan ama rafaadsan ayay dib u noqdeene sidii ku dhintay nimankii ay soo kaxaysteen ee dhexda ay ka soo qabsadeen ay yidhaahdeen eryadana tusi oo daliil noqon nin ka mid ahoo nufayl ibnu xabiib la odhan jiray oo qabaa'ilka carbeed qolo ka madaxaaba markii uu arkay sida waxyiin iyo bahalkii inuu xandhimeey u baxsaday isagu buur buu fuulay markaa wuu badbaado wuu u gabayeyey gabay uu ka mid ahaa beydkan ayna almafaru walilaahu alqaaribu walashrabu almagluubu laysa alghaalibu bal xaggee loo baxsan buuli ilaahay baa doonaya kuwane kii gaalka ahaana waa laga xoog batoo ma xoog badanin buuli xaguu laakiin u fakar oo dadka dee taariikhda markii dambe dadka u sheegay soo warinayaan cabdulmudalib iyo qolihiisiina buurahay soo taagnaayeen oo halkaasay ka sheedaalinayeen taba maxay ku dambayn arrintaasi sidaasay ku dhammaatay iyaguna sidaasay ku fashilmeen nimankan ilaahay waa ugu mana sheegtay inuu colkaa jirid goyn lahaa kacbada dumin lahaa iyagii xoolahoodaba baabi'in lahaa ka joojiyey iyagoo isdhiiboon itaan hayn bismi illaahi araxmaani araxiim alam tara miyaanad arkaynin kayfa facala siduu ku sameeyey rabbuka ilaahaagu biasxaabi alfiil qoladii maroodiga wadatay ee xabashida ahayd alam yajcal kaydahum shirqoolkoodii miyaanu ka yeelin fii tadliil hallab iyo baaba وأرسل عليهم وحاو كسي دايو كوسا لذو كدري طيرا شمبرا أبابيل كوحا ترميهم كسي دين إيسا كهر قفا يسب حجارة دقحان من سجيل روبا للدبايا فجعلهم ربوحو كدق كعصف بل أوكلا مأكول لها فيو حوله عنان والله انت وتكتقنت كورسة مركا أصحاب الفيل مروديقا سيوتين أو تقني كذا دي وقتقا قوعة شايف كبران يا الله عرق باها dabcan dee xadaaradooduna dowlad weynoo guunaba ahayd waa soo jirtay wakhtigaa dhamacaasina ma hadhine rasuulku wuxuu tilmaamayay sala allahu calayhi wasalam aakhiru zamaanka waxa aa iisii muuqda buuli ii muuqdo aan arkayaa mid xabashii oo kacbada kusoo duulay oo wagdale mid wagdale oo xabashii oo kacbada kusoo duulay oo yaqlacu xajaran xajaran dhagax dhagax u qaadaya ayaan arkayaa buula dumin doona taa hore haddii ay sigeen ta dambe inay soo gaadhayaanba ayuu nebigu tilmaamay wax baciidana maahee dee yuhuudda iyo gaaladan geeska africa oo isku dhaawani wax badan bay runtii ka fikiraan arrimaha oo kolley yuhuudduna dee istaraatiijiyada ay leedahay weeyaan inay kacbada dumiso iyadoo cid unu maraysa afrika iyo cid kale meel ay noqotaba oo xaniish jazaa'irkii la odhan jiray halkan yamanta beriga ay isku haysteen waxaa la tilmaamayay intii yarayda ay haysteen yamanta laga qabsaday inay iyaguna soo dhigteen agabkii wax lagu eegayay artaleerigii iyo waxaasoo masaafadan fogayna dee kacbada u jirta marka waa arrin mucjiso ah oo nebigu ka sii warramay calayhi salaatu wasalaam kaydkan ilaahay baa kala tuuray shirqool buu ahaa laakiin allah kala tuuray dayr iyo qur-aanku tilmaamay shimbiro mufasiriinta casriga oo qaarkood caqlaaniinta lagu tilmaamo ayaa waxay yidhaahdaan waa iska bacteria ilaahay uu ku salliday unoo dabeedna baabi'isay uun weeyaan oo jarmis baa lagu salliday oo jidhkii cunay laakiin dee waa takalluf buu noqonayaa naskoo daahirkiisii laga weeciye wey maadaama qur-aanku uu shimbir sheegay dee shimbir ilaahay waxbuu ku sallidi karaa siduu jarmiskaba ugu sallidi karo marka maxaad ugu diidaysa iyadaaba ka xoog badan oo muuqate jarmisku waabuu libirhsan yahay fajacalahum ka casmi maakuul inay baabeenoo maca isagii dhintay ayaa sugan oo la xusay fajacalahum ilaahay wuxuu ka dhigay ka casfin ma'kuulin buu ka dhigay liilaafi qurayshin buu uga dhigay si ay qurayshi usii baaqi ahaato ilaafihim baaqi ahaanshahooda awgeed ayuu kuwaa u baabiiyey rixlata shitaa safarka qabowga iyo wasayf safarka kulaylka si ay isaga sii wataan falyacbuduu rabba haada albeyt ha caabudeen kacbadaa ilaaha iska leh alladii ilaahaasoo adcamahum raashimay ee quudiyey min juucin gaajahaysay darteed wa aamanahum ka cab ka amni geliyey macnaha ka dejiyey min khawfin cabsi xasilooni buu siiyey oo cabsibay ka aamin noqdeen labada suuradood bisinku u dhexeeya laakiin way isku xidhmayaan oo xagga macno ahaan way isku xidhan yihin balaayo ilaahay uu ka joojiyey oo suuradda hore ay sheegtay iyo barkhada iyo khayr uu siiyo tan dambe ay sheegay labadaas weeye ilaa culimmadu markay ecraabayaan ay tilmaameen jaari iyo majruurkan liiilaafi quraysh ah inuu kuba tacalluqayo halkaa hore fa jacalahum ka casfin buu ka yeelay liilaafi qurayshin buu uga yeelay iilaafkuna waa si ay usii urursanaadaan oo cadowga aanu u kala firdhinin si ay usii jiraan oo ibqaa iyo baaqi noqosho ay usii helaan oo aanay u baabi'in ila ilaahay baa wax ka wada oo halkan wuxuu ka dhigay mahbatulwaxy wuxuu ka dhigay raggan inuu ka soo baxo rasuulkii ilaahay ee ummadoo dhan gaadhsiinayey iyo iftiinkan caalamka oo dhan marka xikmado badan baa ilaahay uu ka leeyay ducadii nebi ibraahim oo la aqbalay baa taalla marka si arrimahaasoo dhami ay u hargalaan awgeed baa kuwa loo baaqi yeelay si ay isaga sii wataan safarkii marna ay u safrayeen hawd marna waqooyi oo waktiga had iyo jeer qabowga ah waxay u safrayeen meesha diiran oo xagga yamana yaman weligeed beeralayda ahayd xadaaraddooda waa qadiim waktiga sayfka ah ee kulaylkana dhulka qabow oo shaama iyo suuriya xaggeeda ayay u safri jireen oo iyaguna beeralayda aada ugu fiicnaa iyagu waxay ahayn dad iska geelun wato xoolo dhaqato ah oo aan waxba beeranin marka labadaa jeerba si safarkoodii uu usii jiro hawshoodii iyo ganacsigoodii caadi u ahaado dadkuna usii deganaado awgeed baa ilaahay u halaagay marka liilaafi qurayshin liibqaa'i quraysh si ay quraysh ilaahay u baaqi yeelo ilaafin baaqi ahaanshooda rixlata shitaai wasayf ashitaagu waa qabowga sayfkuna waa kulaylka rixla alrixla waa safarka marka safarka kulaylka iyo safarka qabowga si ay isaga sii wataan wax sahlanna maaha nicmooyinka ilaahay bay ka mid dadku inay dee amnina helaan adduunna helaan xaaladooduna ay caadi noqoto diin iyo dunyaba markaasay u hagaagayaan waxooda hadduu ahaado wax toosa laakiin haddii qalab qalab iyo qaxoonti ay noqoto iyo qofka oo aan meeshuu degan yahayba garanayn dee waa musiibo weyn wey falyacbuduu fadaas waxay tilmaamaysaa mar haddii taa la ogaaday laga markhaati furayo iyagoo ilaahay u mahadnaqaya rabba haada albeyt ha caabudeen hada albeyt ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakka beydkaa ilaaha iska leh ee ay baryayeen ay lahaayeen ilaahay u badbaadi ee badbaadiyay dee ha caabuday alladii adcamahum min juucin wa aamanahum min khawf gaajana wuu ka raashimay oo gaajadii way ka baxday cabsina wuu ka amni geliyoo xaraman aaminan buu dejiyey yujbaa ilayhi samaraatu kulli shay labadaasuu qur-aanku marar badan xidhiiriyaa oo juucna ilaahay waa sheegay khawfna wuu sheegay ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لباس الجوع والخوف marka cabsidana iyo gaajada islaasmay hadii cabsi ay timaado kulli xayaatada caadiga ahayd baa xubnay ayaa lumaysa dhaqaaliba xumaanaya wax soo saarkiiba kharibnaya dadna wuxuu la imanayaa markaana gaajo saasa ilaahay ugu mana sheegtay tabaaraka wa tacaala marka nicmadaas de waxay kusii baaqi ahaanaysa ilaahay oo laga tala qaato ilaahay oo la caabudo addoomo loo noqdo laakiin nicmadaa haddii ilaahay adoon in addoommo in loo noqdo oo la caabudo laga tala qaato diintiisa la raaco haddii la diido waxaa dhacaya aayaddan aynu iminka akhriyayna macnahay ka warramaysay waa magaalo iska aaminahayd oo maka ahayd oo xasiloonayd oo arsaaqadeedu meel walba uga imanayso istareexay markaasay fa kafarat biancum illaah ilaahay nicmooyinkiisii bay diideen markaa nicmooyinka rabbi ee ay diideen waa nicmadii weyneyd oo diinta ah alam tara ila aladiina badaluu nicmata allahi kufran waaxalluu qowmahum daara albawaar kufri iyo nicbay isku bedesheen waa gaalnimo iyo iimaan marka haddii dadku sidaa uu dhaqmo nicmadu joogi mayso mid dhaqaale iyo mid amni iyo midna joogi mayso kol haddii cadaaladda laga tago idan halkaa waxaa ka muuqda macsiyada waxa la idhaahdo raadka ay reebaysaa waxa uu yahay in amni iyo arsaaqad mid waliba uu xumaado haddii la ilaalin waayo runtii akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan iyo diinta sanxadaha ilaahay dadka uu soo dejiyey siday nicmadaa dadku ka gacan taagtaan ay ku kibraan waa waxaa iman doonaa in la yaabo runtii marka amniga aynu helay iyo deganaanshaha nisbiga ah ee xoogaa aynu helay haddii uu keeno in kii tumanayay uu ka faa'iidaysto oo kii dhalada khamrigaa isku shubaya uu ka faa'iidaysto oo kii kiristanka waday uu ka faa'iidaysto oo kii wax aafeynaya uu ka faa'iidaysto mid waliba laydhaa waa dimuqraadiyadoo cidi la hadli mayso maxaa loo sheeganaya marka maamulkii la gaarsiiyey laydhaa raxam idinkaa ummadda uga mas-uulee maa ka joojisaan maa waa dimuqraadiyad hadday soo baxdo de waa isla qarxi akaa ilahayli fa kafarat biancum illaahi فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مركا لا إله وحوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قرية بالربوة أفوريا تتكوحي سميين باو صبابا ليذيقهم بعض الذي عملوا وحي سميين با لبدلسين يا تحنون كيسا محانا لقدونا يا لي... لعلهم يرجعون فهتين يسوان نقضا هذا يسوان نقضا أنا يسدقتران أي سوى جيسيان قالك برية قالك قلبات wax khayr la fili maayo idan markaa arrinka waa in la saxo oo dib la isugu noqdo waxyigaynu haynaa waxa liba ku dhan yihiin suuradda la yidhaha suuratulmaacuun iyaduna laba kaafir oo kadeeda unbay ka warrami ilan kaafir iyo xumaantiisa waa laynooga digaya khatartiisa se inaan ugu lugo-ayn midi wuu caddaystay midina wuu qarsaday labaduba ayaan darrada ummadda ayay sabab u yihiin horseedna ka yihiin in laga feejignaado bismi illaahi araxmaani araxiim أرأيت واحد كورن تابو لهيد الذي قال يكذب بالدين قيامة أبو بيانينية آخرية والمرينة يشرتو أرن كاسي مرة ما يسمع فذلك كاسي الذي كيوي يدعو اليتيم يدعو حريحية ديرفينية سحرك كل فنية اليتيم أغانك مسكينك ولا يحض لرجل ما على طعام المسكين مسكينك إلا راشمة وحلسيه ولا مسيطة وما تعالى أو ما ديري جلينيو كما فكري فويل هلاك للمصلين أبو سقناعي كوتو كان ييقون الذين كواسوهم ييقوا عن صلاتهم ساهون صلاة دورة كدع صنع صلاة دورة أي كدع سين وأنا يسو تشيرين الذين كويويهم يراعون استصيا ضدك استصيا هديتو كان يعني هدي واحد بحنايا ويمنعون وحا أيديديان الماعون أريكه adeegana way diidaan kan beeninaya qiyaamaha dee wuu gaaloobayba yaducu lyatiim waa astaamaha qofku kol haddii imaanlaane ay ku dhacdo naxariislaaan baa ku dhacaysa kol hadduu ilaahay diido ummaddiisana u naxariisan maayo dadka ugu tamarta daran ayuu odhanayaa waan shaqaystee shaqayso wuxuu naga soo eegayaa uu nagu leeyahay fadalika aladii yaducu lyatiim agoonkuu riixaa socolka ku dhufanaya wixiisana wuu ka qaadi oo har u jeedi maayo وتأكلون التراث أكلا لما بين صمر ولا إحسان سمين مايا ولا نحي مايا إلا ضد مسلمين أقوكم ونحن بعطوري فاشين كلا دي رجالين مايا وما تعلمين وحلا بحيو كذا الكسواكا ساسا إلهي ويل يهلاك بويا واحد كلا بعد يسيقون هلاك قالي وحوي كوتو كنية dadkii muslimiinta ahaa ee hagaagsana isu egeysiinayaan laakiin aan imaanna lahayn islaamnimona lahayn islaamnimadoodana mid tirsan maaha ay muujisanayaan wax iimaan la yidhaahdo oo u qarsoonina ma jiro waa munaafiqiinta iyo siday u caabudaan ay leeyihin ilaahay baanu u caabudaynaa taas weeye aladiina hum can salaatihim saahuun salaada ayay ilowsan yihiin oo salaada hadday tukadaanna waa xiin waktigaa ilahawli yuraa'uuna bistusin awgeed unbay iyo muraad qumsi un mooyaane laakiin salaada cadnimo ay ku jirta maaha salaada iyo waktigeedu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam iyo waktiga u fiican halkaasaa dabeedna waxa uu tilmaamay salaada la tukanayo markay qoraxdu sii dhacayso casarkii oo kale ama markay subaxii soo baxayso salaadaasi buu tilka salaatu lmunaafiq waa salaada munaafiq tilka salaatu lmunaafiq buu saddex jeer ku celiyay nebigu yejlisu yarqubu shams xataa idaa kaanat bayna qarnayi shayطaani qaama fanaqara arbacan laa yadkuru allaha fiiha ilaa qaliila wuu iska fadhiyayaa fadhiyayaa buuli markaasunbuu qoraxda unbuu hoostaa ka yareegaya markay dabeedna qarka la sii gelayso ayuu afar deg deg ahoo isdaba socdo ragcadood ayuu ka gaadhsiinaya oo sida digaaga oo kale uu kaga dhagdhagsiinayo digaag hawr guranaya ilaahayna in yar mooyaane in badan ma xusayo yejlis talo kuwaasi halkay fadhiisan jireen dadkeenna la aragyo qayil bay u fadhiistaane waxa weeye qof u fadhiyay uun dee wuxuu kaga tegay cibaadadan ilaahay aladiina hum yuraaun waa istusin marka xaqiiqatan dee waxa istusinta la yidhaahdaana camal waa waxa dila uun man samaca annaasa bicamali samaca allaahu bihi qofka ismaqashiyo dadka ilaahayna waa maqashiya kol hadduu qofku cid istusayo isagana waa la tusaa un dadka qofku laakiin hadduu camal sameeyo oo ilaahay dartii uu sameeyo oo ikhlaaskiisa iyo wanaagga aanu cid dee cid ilaahay ula wadaajinaya aanu jirin ikhlaas uula yimaado oo dadku ay ku ammaanaan dhib ma laha iyadoo dhib ma leh waxuu nabigu ku tilmaamay tilka caajilu bushra almu'min qofka mu'minkaa bushaaradiisa oo soo degdegtay un wey oo dadku wanaaggiisa ay uga markhaati fureen wayamnacuuna almaacuun munaafiqaa ku eedaysana way jaar xun yihiin way furfurnaan daran yihiin oo dad xidhan oo fooraro wey marka maacuunkani waa adeeg dadkuma kala maarmaan alinsaanu aliif qofka bani aadamka ahi waa wehel ku noole inuu cid weheshado aad buu ugu baahan yahay qofnaba kama maarmo hadduu qofku muddo meel ku waxa loo xidhaa qofka oo wehelka looga saaraa meel gooniya loo geeyaa dee waa nooc cadaada xabsigaasi sidaa darteed jaarkaanu ka maarmayn ehelkaanu ka maarmayn saaxiibadaanu ka maarmayn cid walba inuu la mucaamalado wuu u baahan yahay qofku sidaa daraaddeed baa iyagu munaafiqiintu jaarka maacuunka way ka xidhaan maacuunkaa waxaanu arkayn inay leeyiin asxaabtu aanu ku fasiri jirnay irbadda iyo milixdii biyaha dabka faashka xadhigga wadaanta biyaha la darsanayo waxaa iyo raashinkii allabariga oo dheh dusuudii iyo fujaanadii lakala qaadanayo hallo waxaasoo dhan qofkii wuxuu leeyay anigu maya waa ii dhantay aqalkaan qufushe hadow salaam cidna la hadli maayo laakiin ummadda islaamku tarbiyada ay leedahay waxa weeye qof waliba inuu cidda ka ag dhow ka warhayo oo la isku tiirsan yahay oo la isu baahan yahay ayaa runtii takaaful iyo taraaxum iyo taraabud baa laydha oo dad isxil qaaday oo isku xidhan oo isu naxariistay wey oo qofba inta kale uu ku nool yahay lidaalik baa caaisha iyadoo arrintaa ka duulaysa waxay lahayd haddaan laba jaar leeya keebaan hadiyadda ku horraysiiya kolle wax waan siinayaa ciyigaygu wuu badan yihin kaalintayda ciyigayga maalsiintayda waxaygoo dhami eeba jaarkan ka bilaabaya keebaan ku horraysiiyaa haddaanan wada karayn ilaa aqrabihimaa minki baaban dee ka kugu albaab dhow buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam sababta kaa ka bilo haddana ka ku xiga suuraddan suuratu lkawthar laydhaa makiya aayadaheedu waa saddexoo suuradda qur-aanka u yar baa laydhaa cagsa albaqara siday baqaray u dheertay iyana u gaaban بسم الله الرحمن الرحيم إنا نقبو لهي أعطيناك وحان قصيني الكوثر وبيك خير كبضا فصل لربك إلها قوتك وانحر أي لربك إلها قورع إن شارئك ككو عريسني هو إساقو الأبتر إساقا دبقوصة وقبلنا أصحابت وحي إليه رسولك صلى الله عليه وسلم إساقو مالنا نحجوه ayuunbuu xoogaa sidii wax yar dhakoolaya sidaa yaro yidhioo waxyigu uu ku soo degay dabeedna wuu qoslay haddii aanu su-aalnayna wuxuu yihi suurad baa laygu soo dejiyey suuraddan u akhriyay kolka taasaan ku farxay buu la dhacay bishaarada meesha ka dhacday kolkaa wuxuu yidhi kowharkaasaan idiin fasirayaa aayaddu ay sheegtee waxa weeyaan waa webi jannada ku sugan ilaahayna wuu ii yaboohay khayrkiisuna uu badan yahay ummaddanina ay ku soo aroori doonto oo laga cabbi doono faraajiinta iyo wiciyadda lagu sharaabayo ee dultaallaana xidigahay la tiran yihiin taaduu xidigaha tiri ka muuqda xagga sare aad bay u badan yihiin maa lagu daalaya maaha la iska daba sugaya waa lagu dhargaya marka waa webigaa khayrka badan inkastuu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam kii rasuulka iyo diintiisa iyo sunnadiisaba qawaday walow muslim baha sheeganaye ifkii intuu joogay aan ku kalsoonaanin inaanu shumaha gelinayn oo afka lagu dhufan doono ganafka intoo lagu dhufta xaggaa loo duwaya marka qaar ummadda astaanteedii baa ku soo arooraya buu si ay uga cabaame shahraadkaa ku badane aad baa loo haraadan yahay dabeedna xaggaasumbaa loola kacaya ka daaya haddaan idhina waxaa laleeyahay ma ogide waxa weeyaan kuwo wax dooriyey diintii bay dooriyeen oo ay bedeleen taa nabigu sux qalun buu leeyahay allaha fogeeyey maxaan odhan bushaara ilaahay uu siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam loo bushaareeyey aakhirana inuu ku leeyahay liibaan iyo horumar iyo hormuud adduunyadana inuu ammaan iyo magacii soo hadha inta ay jirto uu ku leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam warafacnaa laka dikrak sababtuna waxay ahayd nin gaalada ka mid ahaa ayaa wuxuu ihi maxamed inamadiisii markay wada dhinteen inamadiisii wada dhinteen wuu goblamaya iska dhaafay sidii gabayaagii iyo kuwii hore lala kadeednaa buu isna iska tegiyay kolkaasaa ilaahay ui webigaana waan ku siiyey ilaahayna caabud adoo mahadnaqaya ka kuu calaysanina isagaa goblamaya aaduu goblami maysa midkuu doonayaba ha ahaada kaa gaalkiiye waa kuwaa marka lasoo qaadan nacdasha lagu tuurayo ee la nacdalaya wey rasuulkana sala allahu calayhi wasalam yusallii calayhi ويسلم عليه ملايين الشفاء في اليوم والليلة هذين هي مالنبا انت صوت دبنود باكو صليعية صلى الله عليه وسلم مركا كوثر فوعل فوعل من الكثروي ووريه خير كبضنا أيانكسي فصل لربك وانحر لربك بينك بغانت حذف الثاني للدلالة الأول إلهي أتكو وإلهي أقورع قورع مركا حول قورع عيسو ama ku gowrac xaram ama ku gowrac gurigaaga gowracu waa nooc cibaado ah marka ilaahay isimkiisun baa lagu gowracaa bismi illaah ismi wax kale maya qul ina salaatii wa nusuki salaadayda iyo gowracayguba geeridayda iyo noloshaydu lilaahi rabbi alcaalamiin baynu leenahay mar walba aynu salaad gelaynaba ducooyinkay ka mid tahay ayadaas macnahaasaa caam ah aimada qaarkood waxay ku fasiraan waa salaadii ciidda iyo gowracii udxiyada la gowracayay fasalli lirabbik ilaahay u tuko salaadii ciid wanxar una gowrac markaa udxiyadii marka had iyo jeer la tukado salaada ciidda ayaa dabeedna dabxiga la samaynaya ee lagama horraysiinaya ina shaani'aka ka kuwa cadhaysan ee cadhada isku celinaya balaayada ku helanta huwa alabtar abtar waa ka dabagooska abtarka waxaa la yidhaha maska nolosha ku idlaaday afriska kaynu idhaahno ee rifal iyo lisanku ku dhacee dabadu muldhato kaasi abtar la yidhaha dee uu dabagoos waxba kama arag marka kaasi baa goblamaya adigu maad goblamin suuraddan la yidhaha suuratu lkaafiruun waxa weeye suuraduu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in ay u dhiganto rubca alqur-aan ama thuluth alqur-aan qofku marka uu akriyo wuxuu ka dhigan yahay mid akhriyey qur-aanka rubicii oo kale أجرها هي صواب تحصيل الله بهاي آه نبينا عليه الصلاة والسلام سيدة ودورين الطبراني مركو سيسي حنية أيو أخريج لسورة سورة أخريج روحة لها وبراءة من الشرك فإنها براءة من الشرك وقفك يبا يريسي بيبتوى عدي موقف كيسي إن أدور إلهية إنه الرباني يقف لها يكون حرام إسلامك كله ولا كل منعيه wixii kaloo dhan halkaa iska dhigo deerifeeyey taa cadaysan cidna uga baqay arrintana waxay timi markii gaaladu ay nebiga calayhi salaatu wasalaam in badan ka warwareegeen ayaa waxa ay soo dhigeen inay doonaan inay soo jiitaan oo dabeetana ay yidhahdeen aan isku yara celceshan markaasaa lay ka beri noqo hadday ku raa imaa inay ku raacaan waa imaa inaad ka beri noqoto bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yaa ayuha alkaafiruun kuwan gaalada ahow laa acbudu maa tacbuduun waxaa caabudaysaan ma caabudayo walaa antum idinkuna ma ihidin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu waxaan caabudayo walaa ana caabid aniguna ma caabudayo ما عبدتم وحا عابدين ولا أنتم إذنكنا مته إذن عابدونك وعابدين ما إله أعبد أن عابدين لكم دينكم دينتنا يدغكينا كفر قالين وكفر قويدين ولي دين أنيقنا دين تيد إسلام لماذا الله يهي وأنا كفقين وأنا كتناسلين سلاوي ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء إلى آخر الآية إن الصوت بعد عميت على عدين هو, هو عيرن يا أيها الكافرون ساس علي يا رمال عوضح وحلا قد إذا متروا إنك ذاتك قار كود بايردك هذا هديد آد كتر هذا مدعب وكافرة قال كم أما قالوا إلهي باقو يا رعب وري فلدو إلهي الدفرون دا أستقوا مقع الله بحوت هيتل كسميس لحادوا قد دوري يا أيها الكافرون باي إرأيجا صار نقن آياتا صار نقنقتي anigu ma caabudayo waxaa caabudaysaan idinkuna ma caabudaysaan kaan caabudayo laba jeer bay soo noqotay way is adkaynayaan culimada qaarkood way yidhaahdeen laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduun haddana waa la soo celiya waxa le walaa ana caabidun maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa cabud way is adkaynayaan fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusra culimada qaarkoodna waxa ay tilmaameen waxa weeye ismiyo ficil ficilkuna xuduud iyo tajadud buu keenaa ismiguna dawaam iyo hubuut buu keenaa manaa ficilkuna wax soo cusboonaanaya ismiguna wax sugan marka macnaheedu waxa weeye laa acbudu maa tacbuduuna ma caabudayo waxa aa caabudaysaanoo ficilnimo arrintan iigamay dhicin arrintan dambe ee ah walaa ana caabidun maa cabadtumna waxa weeye mana aaminsani waxaa dhici karta inaanad wixii samaynin laakiin aad aaminsanta waxaa dhici karta inaanad aaminsanayn ase aada samayso ficilnimo waxaan igama dhicin oo maa fulinin mana aaminsaniyo kuma qanacsaniyo lagaba yaabo inaad sameeyo labadaas baa lagu fas waa tafsiirka markaa ibnu kaiir uu leeya waanu yar qushuucay ibnu taymiyana uu soo dhigay qolyaha qaarkoodna maadiga iyo mustaqbalkay ku fasireen laa acbudu maa tacbuduuna hore uma caabud macnaa wax iga dhacay maaha hadda iyo wax hore toona imika wixii ka dambeena lagama yaabo waa beri noqosho xeel dheer lakum diinukum waliya diin waa manhaj mutamayiz oo soocan oon ku darmi karaynin waxyaabaha kale diinta islaamku usuusheeda iyo mabaadideeda iyo arkaanteeda iyo wixeedoo dham way cad yihiin wax kale kuma darmi karo talfiiq shay kale la iskuma gurbin karo taasuu maaragtay ilaahay waxyooday nabiga caleyhi salaatu wasalaam qof walo muslimana laga doonaya سورة البقرة التبناد آخر سورة ظلمة يكدن بيان سورة النصر مدنية سورة التوديع نوالي سورة الثقوتية وآية نبي عليه الصلاة والسلام إستغى حجك لما يستي حجك ليو حجيوها سنة التبناد إستغى دمي وآية متشريق كشرة صدحين مع الموضة ودمي أيا ومن الشوغة أي سودك سورة آه اسكو مرون بي سودك يعني يدي مائدة suuradda dabeedna kolkuu aynaday ku soo degtay wuxuu bilaabay khudbaddii sagootiga ayuu ummadda u akhriyay inuu anbabaxya ayay ogeysiisoo ifka uu ka tegayo markaasuu dabeedna uu lahaa inaana sanadkan kadib baa idinla kulmin baa laga yaabaa iga qaata camalkiina walkaasuu balaaqii gudbiyo oo saa ammaanadii ku wareejiyey ummaddiio shirweynihii ugu caalamisanaa isugu timid ibnu cabbaas wuxuu leeyahy marka ay soo degtay suuraddani nebigu faadimu u yeedhay kolkaasaa wuxuu ihi naftaydii baa lai sheegay inay tegayso ayuu u siraystay arrintaa way oyday markaasuu haddana wax kale u siraysto way qososhay kolkii hore ay ilmaysay dee waxay ahayd markii uu sheegay inuu dhimanayo kolkan dambey faraxdayna waxa weeye kolkii uu yidhi isbiri fa inakii awalu ahlii luxuuqan bi dadka iigu soo horrayn doona aakhiro marka lasoo baxo ehelkayga cidda iigu soo horrayn doonta eanu orark u orarkaya adiga weeye ama miyaanad raalli ka ahayn inaad noqoto dumarka ahlu jannaha ta sayidka u ah riwaayo kalaasaa tilmaamaysa marka suuraddu astaan bay nebiga siisay astaantaasi oo ah basuuda isaga ku fasireen ummaddayda ilaahay astaan buu ka eego markaan astaanta arko in arrinkii gebagaba yahay baan dareemaya dabeedna inaan dikrigun kusoo khatimo aan wa khitaamuhu miskun kii u wanaagsanaa in arrinkan kusoo gebagabeeyo ayaa xaalkaygu noqday عائشة تري استغفارتي توبتي أدبر وبدي بريها دم هاي ومدن إلى هاي أستان بوجا تصاو أستان تاكل هدان الكوين على الرنكا استغفارتي توبة بدي آه مركا تفسير كا ظاهر كا إيه كا كلا تأويل جاي شارج هذا وي بحس cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu ayaa soo dhoweyn jiray ibnu cabbaas oo had iyo jeer la tashan jiray nin lala yaraana u ahaa sida macruufka ah cabdilaahi cabaadaladiibuu ka mid ahaa dee yaryaraa odayaasha qaarkood oo raggii bada xaadiree mudakarka ahaa ee ammaanta badnaa ee hormuudka ahaabaa qaarkood ay hoos u yala eegeen odayaal dhowrahoo la tashiga gelaya oo dabeedna uun ina yari uun ag socdo markii ay yidhaahdeen annaguna dee inamaanu leenahay waa sidee qaar kan leeg waabaanu leenahay waanu la socdaaye cumar waa kii ka dhiciyey war ninkan halka kasoo jeeda waa ogtihiin iyo aqoontiisa iyo ducadu nebigu u duceeyey fadligiisa ninka lagama garanayna haba iska yaraado uu sida kale u weyn sida kale ayuu u weyn markaasuu yihi suuradan ha la ii fasiro iyagiina uu weydiiyey isagiina uu weydiiyey iyagu daahirkeedu unbay fasireen saa muuqatay isaguna wuxuu yihi waxa dheer intaa ay sheegeen inay tilmaamayso geeridii nebigoo soo dhow calayhi salaatu wasalaam cumarna wuxuu yihi sidaa ibnu cabbaas u fasiray ayaan aniguna u fahmay buu yihi macnaha dheeraadkiina inuu jiro bismi illaahi araxmaani araxiim idaa jaa-a markuu yimaado nasrullah ilaahay gargaarkiisa waalfatx iyo furitaanka maka ee lagu furo wara-ayta annaas ee aada aragto dadkii oo yadkhuluuna soo gelaya fii diini illaahi afwaajan diintii ilaahay iyagoo kooxo ummado qabaa'ilah koox koox fasabbix tasbiixso bixamdi rabbik mahadnaqa ilaahaaga adoo ku daraya waistakfirhu dembi dhaaf weydiiso innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaabaa mid towbad aqbal badan oo kuu bushaareeyo kaa guddoomaya wixii aad u qadinta xaggiisa khayra nasrigii ilaahay wuu yimid oo nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadii sideedaad isagoo toban kun oo ciidan ay la socdaan buu ka galay meesha ayuu galay maka oo laga eriyey isagii abubakar iyagoo dhuumanaya ayaa laga eriyey toban kun oo ciidana isagoo watuu galay laba kun baa kaga darmay markii uu dadkii halkaa jooga xoreeyey daaif baa sidii lagu safeeyey kolkii xaruntii carabta ama xijaas oo dhan jaziirat alcarab ama xijaas xudunteedii ay eeganayeen ay kusoo hiranayeen kolkuu nebigu gacanta ku dhigay ayaa bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur waqooyi isagaaba ka yimid koonfur iyo yaman ayaa dabeedna la isa soo dhiibay oo qolo waliba soo hogaansantay annaguna waana kan dabeedna uu fuudii unbuu kala diro qoloba cid buu madax uga dhigay wixii waajibana waa wixii saaray sidaasaa dabeedna ay kusoo galeen dadku diinta ilaahay iyagoo badan markaasay isu baxday mandiqadaasoo dhami markii dambe weerarkii uu diyaariyey sanadii sagaalaad muxuu ahaa inuu yurub u baxay markaa oo dhulkaa iminka lagu tilmaamo suuriya iyo xaggaasu tabuuk dagaalkii tabuuk waa kii diyaariyey kolkaa rasuulku sala allahu calay wasalam afwaajan waa koox tasbiixda iyo mahadnaqa iyo istikfaarta intaa isku dar kolka oo arrinkaaga u soco xagga gebagabada saasaanu samayn jiray rasuulku wuxuu odhan jiray kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam siday caaisha leedahay yukfiru fii aakhiri amri min qowl subxaanak subxaana allahi wabixamdihi astaqfiru allaha waatuubu ilayh taasuu ku celceyn jira innagana dee wax inooga baahi badani ma jiro inaynu maalin wal iyo habeen walba ilan gooraynu anba bix oo aynu safaru nuqlaha safarkaan soo noqodka lahayn gooraynu geli doonno ma ogin inagu marka diyaargarowgeennu waa inuu ahaadaa mid joogto ah habeenkii maalintii mar walba istikfaarta iyo towbada waa inaynu badsanno wey maadaamuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa lahaa isagaba ile looma cayimin wakhtiguu dhimanayo inuu dhow yahay arrinkiisu mooyaane dhaydka looma sheegin inuu dhimanayo dhowr iyo sideetan sideetan habeen dhowr iyo sideetan habeen meelahaasuu dhintay kadib markii suuraddani ay soo degtay suuratu lmasad makiya waa aayaatuhaa khams suuradda boqol iyo koob iyo toban saddex suuradoodun ay ka dambeeyaan suuratu lmasad weeye sababta ay kusoo degtay waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam kolkii ay kusoo degtay aayaddii ilaahay uri waandir cashiirata kalaqrariin dadka ku-xiga u dig oo digniinta bixiyo kuwaa ka bilow ayuu istaagay oo meel sare fuulay wuu baaqay cama alkhas aada buu u yeedhay hadda wuxuu leeya wardadow may rumaysan laydeen haddaan idhaahda halkan cadow baa kasoo dhacayo dhow buurta dhinaceeda haayoo been kugumaanaan baranin bayda haddaba cadaab soo socda kulul baan horti idinka digayaa buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam ninkii adeerkii ahaa ee magaciisa la odhan jiray cabdulcuza bnu cabdilmualib adeeradii nebigu ahaa abiilahabna waa lagu naanaysi jiray saa suuradduba ay tilmaantay ayaa soo booday oo markaasuu huruufay nebigo wuxuu idhi tabban laka saa'ira alyawmi ale haadaa dacawtana allaha ku halaagee wax khayr maanu moodayna inaad noo sheegayse e ma intaasunbaad noogu yeedhay intaa macnaa horaanu kaaga maqmaqli jirnay buu leeyay halkiibuu nebiga ku deedifeeyey dabeetana wuu hanjabo uu huruufay ninbaa ka warramay oo wuxuu leeyahay waktigii nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka diinta ugu yeedhay ee islaamku bilowga waa ayaan arkay suuqyadii la isugu iman jiray suuqyo jimcaha la isugu iman jiray baa jiray iyadoo nebigu dadka diinta ugu yeedhayo yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allahu tuflixuu war tawxiidka ku dhawaaqa weydin liibaaniya weydin horu maraya kolkaa nin dhallinyaro ah oo aada u qurux badan oo fiican buu ahaa wuxuunaan arkaa buu oday kaleedan oo indho kala jeedane oo dhafoora godgodan oo had iyo jeer isaga cirbaha un kaga taagan oo markuu nebigu bayaankaa bixiyey isaguna beenin buu la daba taagany oo wuxuu leeyahay rumaysanina been buu sheegayaa intaasuu buu leeyahay markaan arrinkii weydiiyeyna waxaa layihi kaasina waa maxamed oo rasuul weeye soo baxay kana waa adeerkii abiilahaba uu beeninaya bal inkaartaa ka war haddii aad yaabsan tahay oo ciduun qofkii wanaagga sheegaya ay ka hor imanayso taasi miyay ku soo martay kumay soo maray adeerkaayoo ilaahay inuu kugu gudbo musiibo weyn weeye oo kaasoo agtoosaya oo dabeetana meeshii aada istaagtaba istaagaya marka taasi wuxuunay tusaale u tahay runtii abtirsiimada rasmiga hayta islaamka inay tahy ee taa wada dhabashada iyo dhugdhugta badane dee soomaalidu ay ku dholoonaan ahayn abtirsiimadii iimaanka inay tahy ta rasmiga ah waayo iyadoo sidaa isagu ku ahaa haddana reer madiina iyagoo soo dhaweynaya durbaana u garaacaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayay afar boqol oo kilomitr intay uga yimaadeen kaxeeyeen hubna ku gelbiyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa labaadoo ay muujinaysaa sabir ammaanadan inay runtii u baahan tahay oo aanay mudnayn in lala degdego markuu qofku dad islaaxinaya diin sheegaya wax wanaajinaya sabir runtii dee waa muhiim suuraddanaa soo degtay iyadoo la eedeeyey qoys qoys bay suuraddu ka warramaysaa ayaan darra ay ku dhacdo adhaxda ka jabay oo runtii ku midaysmay gaalnimo isku raaco ku noolaaday gaalnimo oo ku dhintayna haddii qoys uun lasoo qaadi lahaa kan ayaa runtii ugu ayaan daran habartiisana waxaa la odhan jiray umu jamiil bintu xarb arwa bintu xarb ayaa la odhan jiray oo iyadana abi sufyaan bay walaal ahaayeen iimaan la-aantay kula qoys ahayd iyaduna iyo kadeedka marka xaabada intay gurto iyo wasakdiya waxaasay nabiga jidka oo habeenkii ka carraabo ugu daadin jirtay bal inuu heermo boqonta ay ka muddo u fadhiisto qodaxdaa daalabtaaday daadinaysa ee goosooluhu goynayo si ay bal in uun u heermo oo dabeetana u fadhiisto waata markaa ayaddu israacisay labadoodiiba ala isku diga xaaday halkaasaa lagu wada shubay marka bismi illaahi araxmaani araxiim tabbat waxaa halaagsantay buu lahaa yadaa abilahab ninka abilahab la idhaha labadiisa gacmood wa tabba wuu wala halaagsamay dhammaantii guldariyo halaag baa u dhammaaday waslad laga qaato male maa aqnaa canhu waxba kama tarin maaluhu xoolihiisu wamaa kasabaya wixii uu shaqeeyey dad iyo dunyo wuxuu ku tabcu ururiyu ku faanayaa waxba uma tarin kolkuu ilaahay qabto sayashlaa naaran naar buu geli doonaa daata lahab oo hanfi iyo holac iska leh wamra'atuhu afadiisuna way geli xamaalata alxatab ee xaabadiiyo qodaxda guri jirtay si ay dariiqa ugu daadiso fii jiidihaa qoorteeda waxa ahaaday oo u suran xablun xadhig min masad liifa baalkan liifka la idhaahdo wax ka gubanog oo adiga jeer haddii sidaa isagu gaas iyo badarooltoona uma baahnee liifkaa feedhana barkimooyinka lagu cabeeyo bal dab unsaa ugu qabo bul buu odhan kaasoo aan damaynin baa qoorta loo geliyay sida tusbax leannahu iyadaa qoorta xadhiggii ay wax ku xambaaraysay ku sidan jirtay kii unbaa laga dibaaqay aljazaau min jinsi alcamal qoortunbaa loo geliyay weligeedba wuu ku bixi doonaa cidina ka damin mayso dabdamisna u heli mayso fii jiidiha xablun min masad dabeed arrinkaasi kolkii suuraddu ay soo degtay dhagax weyn bay soo qaadatay xagga nebigana way usoo carartay ilaa afcarabiga way garanayaanoo markii loo sheegay abubakar baa nabiga la hadla wuxuu ihi sawtan soo socota ti alcawraa baa laodhan jiray tii cawarnayd adageedana wuu cawarna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi iba arki mayso markaa abubakar bay la hadasho waxay tihi waxaa la ii sheegay inuu saaxiibkaay caayay me marka nebiguna waabay dul taaganta way iska noqotay iyadoo afaray tirinaysa mudamaman abayna wa diinahu qalayna wa amrahu cashayna afaray noocaasa ama buranbur maxamed buu ahaay mudaman bay iyadu tihi kii eedaysnaa waanu diidnay diintiisii waanu u cadhoonay arrinkiisii waanu caasinay taasay warbaahinta ku bixiso sidii bay ku noqotay waidaa qara'ta alqur'aana jacalnaa baynaka wa bayna aladiina laa yuuminuuna bilaakhirati xijaaban mastuuran ilaahay baa gidaarkaa dhex dhigay tabat yadaa abii lahab kun yadoo ammaan baaday u ahaan jirtayba haddii abu fulaan iyo ummu fulaan iyo qofka loogu yeedho laakiin qur-aanku wuxuu kunyada u isticmaalay bay leeyihin culimada ka hadlaysa lataa'ifu alqur'aan magaca uu caanka ku ahaa ma ahayn magaciisa cabdulcuza ibnu cabdilmualib loo inta badan caanku mu ahayn abilahab buu caan ku ahaa marka saasaa dabeedna kunyada loogu sheegay ammaan maahayn أما قرآنك وكلام بليغ وتناسب كي يسكو آدنانت إريادة آدويل عليها يدا أبي لهب نارا ذات لهب وإسليه نستغيه سجى مجا عيسى أما يسجي النار تيبا إسليه سوى أبو لهب ناس وذات لهب وإسليه أما ربي وحا ودير يا بعض ضومها إنه السيدة وحا اعترافه وكلا قل قيمة مجا عيسى إلى عبد العزة سنمك عزة إلى أدون كيسيوي أدون كنا عبد الله إنه نقدم ويا عبد فلان مايا marka si aan taa loogu jidaynin baa magacii isaga ahaa ee sanamku ku jiray laga daayay wamraatu xamaalat alxadab culimada qaarkood baa leh xabagurkan ay sheegaysaa waxa weeyaan xabagurkan lagu sheegay waxay ahayd mid isku dir badan oo naarafuuf oo balaaye ah markaa tii qodaxa xaabada guraysa dadka isku diraysa fii jiidiha xablan min misl suuradda la yidhaha suurat likhlaas ama qul huwa allah waxa iyaduna ay ahayd markii ay nebigu ku yidhaahdeen gaaladu bal haddaan u abtiri ilahaaga annagu waxaan naqaanaa ilaahyaasheedu dahab iyo lacag iyo waxaasay ka samaysan yihiin timir iyo waxaas ayaa suuraddan la soo dejiyey inaanu ilaahay cidna ka soo fulin isagana cidi ka soo fulin cidna aanu u beegtoomin bismi illaahi araxmaan iraxiim qul waxaad tidhaahdaa huwa ilaahay allahu weeye axadun kii keliya weeye allahu ilaahay assamadu kii loo qasto weeye ee isaga un loo jahaysto laakiin isagoo aan cid waxba uga baahanin kuu kaaftoomay lam yalid waxba ma dhalin oo ubad kama yimaado walam yuulad lama dhalin cidna kamuu soo fulin walam yakun lahu uma ahaanin axadun qofnaba kufuwan mid u dhigma cid u dhigmaysa oo ama ooriya ama ubada ama waalida ma jiro sidaa darteed waa mid keli ah alaxad alsamad alfard aladi lam yalid walam yuulad ilaahay waa kaas weeye mid la midii ma jiro halkaasa ay noqotay sifadii ilaahay سادرتيد با سورة فضلقيدو آدي يادو بدن يهي نبي قلو تلمامي عليه الصلاة والسلام قفك إياد آخريا إنو أخري قرآن كثلث كي وكلا استحمال هذا وميل مادام التوحيد كورميس لبدا سورة دي يقولنا وحا كورمي أنا يكسود دي النبي قول استحي عليه الصلاة والسلام أيالا يكديرو مركا رسول كلنا مركي وآخريي صلى الله عليه وسلم إلهي ذا كوعا في ماديين بسم الله الرحمن الرحيم قل وحاتر هذا نبي محمد أعوذ برب الفلق إله واجب برية أيان مغان قلي من شر ما خلق وحلا وحو عبر شر كيسان كما مغان قلي ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق من هبين من دحكلة أيان كم مغان قلي إذا وقب هبين كمركم بدول هذا هبين كمركم دم هذا وحلا وحو صور دحكلة هذا كم مغان قلي أما ومن شر غاسق إذا وقب هبين كلك أمدول هذا ومن شر النفاثات كوا كتفتفية في العقد كنت مهر intay sixirka isku guntaan kuwa ku tuftufaya waana ilaahay baan ka magan galay wa min sharri xaasidin idaa xasada ka waa xaasidaya sharkiisana ilaahay baan ka magan galay intaaba ilaahay ka magan gal mar kalaa loogu celiyo waxa la bismi illaahi raxmaan raxiim qul waxaad tidhaahdaa acuudu birabbi innaas ilaaha dadkao dhan rabbiga u ah ayaan dayrtay oon magan galay dheh malik innaas khalqigoo dhan isagu iska leh ilaahi innaas dadka ilaaha u ah ee iyagu ay caabudayaan inay caabudaan ay tahay min shari lwaswaas kaladaadiyeeya dadka laabtooda ee kharibaya alkhannaasi ee isqariya ayaan ka magan galay alladii kaasoo yuwaswisu xumaynaya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda kaasoo min aljinnati waannaas jinniga insiga leh sidaa ilaahay u magan gal saasuu dabeetana u magan galay nebigu calayhi salaatu wasalaam nin yahuudiya ayaa sirxay oo nin yaroo u shaqaynaya nebiga intuu dirtay buuhi timihiisa isoo qaad iyo fidhankiisa sidii buu sirxay mudduu dareemayay nebigu in wax kasii yihiin markii dambe malaga loo soo diray ee labadan suuradood uu akhriyayna iyadoo xarka iga furmayaan baad moodaysay uu leeyahy wuu caafimaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam caadigiisiina wuu noqday markii dambena wuxuu caadaysan jiray in uu akhriyo labadan suuradood gacmihiisa ku akhriyo jidhka inta uu gaadho ayuu habeenkii wada marin jiray waanay fiican tahay runtii waxa siyaabaha uu qofku ku dayranayay ka mid tahay ee ilaahay uga magan galayo shayaadiinta iyo sixiroolayaasha oo runtii akhiiran malaha dee sooba kordhayo iska badan waa labada suuradood ka dawadaawi marka falaquna waa waaga qaasiquna waa ka dhaxgalaya idaa waqada habeenku markuu madoobaado wax badan ay maaragtay soo dhaxgalaan annafaasaat waa kuwa wax tuftufaya cuqadkuna waa guntimaha xasadka laftiisuna de waa waxaad iyo aada u khatar badan qofka xaasidka ah wax kale ma qanciyaan aan ahayn cidduu xaasidayo nicmadu ka tagto taasubaa qancin karaysa marka sifooyinka ilaahay rabbi buu dadka u yahay u abuuray maalik buu yahay isaga iskale macbuud buu yahay inay caabudaan bayt salaad uu abuuray oo iska leeyahay alwaswaas waa ka qofka laabtiisa saa intuu wuxu mariyo وحصها راعيه يعني قفتي أنا عاري النقنين وكلا وريق يدا حماس ilaahay sheekhaa ka abaalmariyo tafsiirkaasi waafiga ee u faahfaahiyey ummadda afka soomaaliya ku hadasha waxaanaynu ilaahay ka rajaynaynaa in aqoon fara badan laga faa'iidaysto isaga iyo ciddii kale ee ka qayb qaadataybana loo soo duceeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu